allahuna naxariista waxaa xalay fiidkii magaalada muqdisho qarax lagu dilay agaasimihii reediyo muqdisho waa warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdicasiis maxamuud africa waxaa sidoo kale dhaawac culus uu soo gaaray agaasimihii tv-ga qaranka iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliyana ay weerarkaasi cambaaraysay waxaa qaraxaasi kadib warbixintan muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle qaraxan oo xalay fiidkii ka dhaca muqdisho uuna fuliya qof isku soo xira waxyaabaha qarxa waxaa lala eegta gaari ay wateen agaasimihii rediyo muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed afrika iyo agaasimaha tv-ga waxaana ku weheliya mid ka mid a howlwadeelada wasaaradda warfaafinta soomaaliya qarax ayaa ka dhaca afaafka hore ee makaaxo ay ka soo baxeen allaha u nakhariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika iyo agaasima sharma ark oo dhaawac culus uu soo gaaray agabdacsiis maxamuud guuleed afrika ayaa u geeriyooda dhaawac ka soo gaara qaraxan uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo hadda ku magacownaa agaasimaha rediyo muqdisho ayaa tobankii sane ugu dambaysa ka shaqaynaya warbaahinta dowladda waxaana si weyn loogu yaqaanay barnaamijyo si gaara kaga hadla ururka al-shabaab cabdicasiis maxamuud guuleed afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyey ka shaqaynayay barnaamijyo si gaara uga hadlaya al-shabaab isagoo caan ku ahaa barnaamijka gungaar iyo barnaamijyo kaloo laga sii daayo warbaahinta dowladda yaxya cali faarax waxay isla soo shaqeeyeen muddo dheer cabdicasiis maxamuud guuleed afrika wuxuuna ka mid ahaa weriyaashii markay ka soo tageen warbaahinta madaxa bannaan ee iskula biireen warbaahinta dowladda horaantii sanadkii laba kun iyo sagaalkii waxaana yaxyo taliya markaasi wada joogeen wasaaradda warfaafinta weydiiyey wuxuu ku xasuustay allaha u nakhariistee agaasime cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo xala fiidkii ku geeriyooda muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim allah u naxariise walaalkeen cabdicasiis maxamuud guuleed afrika waxaa isu kaara dambeysay shalay saacadu markii ay sagaalkii galabnimo runtii waktigaas oo uun aan isu kaana dambeysay inta ka horna waa waa wada joogno hal meel aan ka wada shaqeyneynay marka cabdicasiis alla u naxariise nin sida aad sheegtay door weyn kasoo qaatay saxaafadda soomaalida iyo la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha ku saabsan qolooyinkaas ayuu ayuu ahaa kullu nafsa daa'iqatin mud qof walbaba maray dhimanaysaa insha allah cabdicasiis waqtigiisa intaasuu ku ekaa laakiin waa nin xusuus badan aan isleeyahay bulshada soomaaliyeed wuu ku yeelan doonaa halkan waxaan ugu tacsiinayaa waalidkiis ugu horeyso hooyadiis xaaskiisii qaraabadii iyo dhammaan bahda saxaafadda soomaaliyeed uu ka geeriyooda alla naxariisa cabdicasiis maxamed guleed africa
yahya si gaara maxaad warbaahinta dowladda maxaad cabdicasiis ugu khusuusateen muxuu idii qaabilsanaa wallahi cabdicasiis muddo aniga isleeyahay koob iyo toban sana hadda isla shaqaynaynay oo warbaahinta dowladda aan ka wada shaqaynaynay cabdicasiis waxa uu qaabilsanaa waa waa la wada yaqaanaa runtii nin inta badan ka hadla dhibaatooyinka ay geystaan kooxaha argagixisada ah sidoo kale ka hadla falalka gurracan ay bulshada ku hayaan ayuu ahaa haddana wuxuu ahaa agaasimihii raadiyo muqdisho shaqadiisa ugu badanna intaasay ahayd bulshadana wuxuu ahaa runtii nin saameyn ku leh oo runtii aan ka gamban fikirka uu ka qabo nabadiidka ama argagixisada taasaana runtii dadka soomaaliyeed ay ku xusuustaan iyo wareysyadii uu kasoo qaadi jiray dadka maaragtay la marin habaabiyey ee argagixisada ku jira ka hor warbaahinta dowladda warbaahinta madaxa bannaan uu ka shaqaynayay wuxuu ahaabaa la yidhi qof dhiiran oo xitaa markaas mowqifyadiisu ay caddaayeen ama ama ama ka hadlaya maarata arrimaha la xiriira al-shabaab iyo dagaaladii dhacay runtii waa saasay ahayd muddo ayuu arrintan kusoo jiray saxaafadda intiisa badan waxaan isdhihi karaa africa waxa uu ka hadli jiray dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan argagixisadu iyo sida maaragtay uu ugu dhiiran karo runtii ismalihi sida ugu dhiirada africa qof ugu dhiiraday oo saxafi ah ma uu jiro marka taas ayaan runtii ku xasuustaa iyo isagoo sheegi jiray mar walba inaana ka gorgortami jir karin arrimaha ku saabsan argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka amni darada kuwada dalka marka mowqifkiisu saas uu ahaa waxa kasoo ahaana hadda waa u dhintay cabdicasi africa waxaan leeyahay allah unaxariiso walaalkeen
agaasime cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo ka mid ahaa wariyaasha firfircoona soomaaliyeed sida weynna looga yaqaan soomaaliya ayaa si weyn uga dhex muuqda warbaahinta dowladda wuxuuna hadda ku magacownaa agaasimaha rediyo muqdisho isagoo door firfircoon ku lahaa warbaahinta dowladda soomaaliya xilligan ee rediyo muqdisho tv-ga qaranka iyo warbaahinta kale ku hadasha afka dowladda waxaana lagu wadaa maanta in lagu aaso magaalada muqdisho weriya cabdicasiis maxamuud guuleed afrika inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdulqaadir okey v o a muqdisho